الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ah qodobada caawa barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah hadaad heli weydaan annagu beriyaa idinka nahay dagaal umbaa naga dhexeeyo kitaabka ilaahay iyo muslimiinta iyo mujaahidiintaan taageersannahan ku agdhimanaynaa amniga iyo istiqraarka aan haysannana ilaahay kitaabkiisa maaragtay iyo shareecada la xukumay baan ku helnay waa beesha jidwaaqee absame ee degta wilaayada jubbooyinka oo kulan ku yeelatay degmada bu'aale kaasoo ay ku shaacisay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta ayna u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka murtadiinta kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kelimaadkii laga jeediyey kulankaasi ayaad maqli doontaan weerar jidgal ah oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen maleeshiyaadka ridada baangaraafta oo galabta ka dhacay shabeellada hoose faahfaahin ayaan idinkaga haynaa hanti dhowrka kooxda ridada soomaaliya oo sheegay in musuq maasuq fara badan uu ka jiro kooxda ridada soomaaliya dhexdeeda isagoona soo bandhigay lacaga malaayiin doolar ah oo ka maqan qasnada kooxda ridada soomaaliya saameyn intee ah ayay ku-digashada iyo shamaatada ku reebtaa ukhuwada iimaaniga ah ee ka dhexaysa muslimiinta waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada kontonaad taxanaha aan ku falanqeyno arrimaha fasaahadiya ukhuwada iimaaniga dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka ridada puntland iyo somalilan oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka sool waxaa kaloo maqli doontaan khudbad uu shirweynihii nuqabada ka jeediyey nabadoon axmed cumar qorane ugaaska guud ee beesha coolyahan barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doono dhowaan waxaa soo idlaaday shirweynihii nuqabada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya nabadoonadii khudbadaha ka jeediyey shirkaasi waxaa ka mid ahaa nabadoon axmed cumar qorone ugaaska guud ee beesha culyahan
طال اشتياق لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بقى مهد إسكاله مهد أن لكوبي كان إلهي بقى إسكاله وحام مهد مضن حركة المجاهدين midka sare iyo midka u hooseeya ee nala jooga ee noo khidmeeyey in gogashiisa ku fadhina intuu dhexayso waa mahadbay mahadsan yihiin intaa ka dambe warku horey baa loo yidhi wax bannaan ma laha waa ta'kiidin marka wixii inta hore ay qabeen baan la qabaa culimmadii fidwada ay soo saartay ee diiniga ahaa gundhigiisana uu yahay towxiidka waa qaadannay waanan aqbalnay waxaa kaleeto oon gacmaha annagu ku samaynay oon aqliga annaga u hurnay oon saxiixnay oon maskaxda u dejinnay bayan bayaankii ka soo baxay oday nuqubada soomaaliyeed waa qaadannay waana qornay waana saxiixnay intaa waa intaas waxaan baaq u dirahayaa ummadda la kadeeday aqligana laga siray waxaan leenahay toobad baa idiin furan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha nnaasu ilaahay baa yidhi waa idinkaga gargaaraya naartaan idinkaga gargaarayna isaga soo baxa waa baaq waa dadka la siray wax yar baa noo dhiman saddex shay unbaana laga rabaa saddexdina diyaar baanu una alcadaala iyo alammaana iyo sabar intaa bes aan dhimanna intuuna waa ku taagannahay biidni illaahi alkariim waana ka guulaysan doonaa nimankaan soo urayo in kalena waa qabaa dadku waxay ku soo celcelinahayeen waan qaadanay waan gaadhsiinaynaa hal baa ilaga qurux badan bal du isu fiiriya intaan leegnay hadda meeshii aan galno oo gaale aan u jeesanno ilaahay wuxuu afkiisa ku sheeg qur-aankiisa ku caddeeyey inuuna garab taagan yahay ayaganu maraykan baa garab taagan dadka ama soo dhigmi karnaa nimayow war intaynan galabta yaanan meel u dhaqaaqin ninkii qori haystana waa haystaa ninkii kalena walaanahayna gacantaa loo gelinaya meel aan ku dhaqaaqna nimayo haddii la yidhaha odayaasha waa dhaqaaqeenoo meeshaasay ku dhaqaaqeen ma wiil baa haraya fartaagow war wiil ma haraya annaga wax siinayna dhaqaajiye nimayo allaahu akbar allaahu akbar dadku waa heegan waxaan kaloo leeyahay wax walba oo la qabto waa hoggaan waxaan u ducaynaynaa amiirkeenna abu cubayda ilaahay ha xifdiyo ilaahayna ha raajiyo madaxdiisana tii sii socota allah ka dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جزاك الله خيرا
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeena xaaris cabdulqaadir aad baad u mahadsantaha walaalka ismaaciil salad guuleed ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay weerarka miinaha u dhigeen maliishaad murtadiin ah oo ka baxay saldhigga belidoogle kuna sii jeeday dhanka magaalada muqdisho weerarka kamiinka ah ayaa waxaa loo dhigay maliishaadka uu soo tababaray maraykanka kaas oo ka dhacay deegaanka waraawoole oo u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo walloweyn inta la hubo weerarkaasi waxaay mujaahidiintu ku dileen hal askari oo murtada halka uu ku dhaawacmay mid kale waxaana bakhtiga askariga la dilay ee murtadiintu kaga carareen goobta kamiinka sidoo kale mujaahidiinta ayaa weerarkaasi waxay kula wareegeen rasaasi oo agabyo kala duwan oo ah kuwa ciidanka isla wilaayadaasi dagaalo culus ayaa xalay ciidamada mujaahidiintu waxaay ku qaadeen xeryaha saliibiyiinta afrikaanta degmooyinka janaale iyo qoryooley iyo sidoo kale saldhig iyo fadhiisiin maliishaad kardida ay ku kala leeyihiin degmada qoryooley iyo deegaanka lafoole dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka waxaay dagaal culus ku qaadeen xerada maliishaad kardida ee deegaanka daynuuna oo ka mid ah deegaanada dhacadulaadka magaalada baydhabo ee wilaayadaasi weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa mujaahidiintu waxay ku kadiyeen cadowga allah ee murtadiinta iyadoona bilowgii dagaalkaba ay halkaas isaga firxadeen maliishaad kardida markii ay soo rogaal celiyeen murtadiinta ee mujaahidiintu waxay dhabarka u saariyeen khasaare iyadoona dagaalkaasi lagu dilay laba murtad oo kale ah guddoomiye ku-xigeenkii hore maamulka ridada deegaanka daynuunay oo lagu magacaabi jiray zakariye murtadkaas oo toddobaad ka hor laga qaaday xilkii guddoomiye ku-xigeenka halka cabdidheere uu ahaa askariga ku dhaawacmay dagaalkaasi sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ayaa waxa ay weerarkaasi kula wareegeen laba qoray ak ah iyo boosashkooda dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta degmada wadajir waxa ay ku dileen maxamed xuseen sabriye oo ka mid ahaa xildhibaanadii isku soo sharxay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka kooxda ridada ninkan ayaa kursigii xildhibaannimo ee ku tartamayey waxaa uga guulaystay ninka lagu magacaabo yuusuf kabaale balse iminka waxauu ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu sarsaraysa kooxda ridada soomaaliya libaaxyada tawxiidka ayaa maanta ku dilay howlgal fariida oo ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho dhinaca wilaayada shabeellada hoose qarax saaka ka dhacay duleedka deegaanka nuurdugle ayaa waxaa lala beegsaday maliishaad ka tirsan murtadiinta kaas oo uu ku dhintay hal murtad halka mid kalena uu ku dhaawacmay askariga ku halaagsamay qaraxa ayaa lagu magacaabi jiray qanjar muxiidiin halka midka kale ee dhaawaca ahna magaciisu yahay cali cusmaan abuukar xiisado coladeed oo u dhexeeya guddoomiyaha maamulka ridada gobolka gado murtadka lagu magacaabo axmed buule gariid iyo taliyaha waxaa loogu yeero nabad sugidda gobolkaasi murtad cabdiraxmaan cabdulaahi aadan bakaal ayaa laga dareemayaa degmada doolow labadan sarkaal ee murtadiinta ah ayaa isku haya cashuuraha laga qaado dadka shacabka waxaana lasoo warinayaa in murtad cabdiraxmaan cabdulaahi aadan bakaal taliyaha maliishaadka nabad sugidda gobolkaasi uu diidan yahay in uu wareejiyo cashuuraha kasoo xarooda garoonka diyaaradaha degmada doolow ilo wareedyo ku sugan degmadaasi ayaa xaqiijinaya in maliishaadka la taabacsan saraakiishan maalinkii labaad ay isku horfadhiyaan degmada iyadoona la filan karo in uu dagaal ka dhex qarxo maamulka ridada jubbaland ayaa isku dayay in uu xiisadaasi dejiyo balse waa uu ku guuldaraystay saraakiisha murtadiinta ayaa mar kasta oo ay dhexdooda iskhilaafaan dhaqan iyo caado ka dhigtay inay isku adeegsadaan maliishaad hubaysan waxayna lacagaha baadda ah ay ka soo qaadaan dadka shacabka ah ay ka dhex abuurtaa khilaaf dhexdooda ah oo mararka qaar dagaal isku beddelaa dhanka kale gaadiidleyda ka howlgasha deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaaladirirka ee somalilan gaar ahaan gobolka gibiley ayaa cabasho xooggan ka muujinaya cashuuro xaddaaf ah oo ku soo rogay maamulka muuse biixi waxa ay sheegeen in laga qaado cashuuro xaddaaf ah oo aysan awoodin waxayna qaarkood oo cabashadooda la wadaagay warbaahinta hadalladoodii ka mid ahaa noolaha shantii galabnimo ayaan hargeysa ka baxay gebile baan u socday qof xanuunsanaya oo weliba aada u xanuunsanayey ayaan dhakhtarkii weynaa gebile ka soo qaaday dabeete keligey baan ahaa markaa dhacdayga ga dhacday kaantaroorka gebiley dhacdadaa igala kulantay kaantaroorka gebiley waxay ahayd gaadhiga baarka dhig baa lagu yidhi soo deg liisankaygii ayaan la soo degayey buuggii gaadhigayga deet waxay igu yidhaahdeen waxaanwaxaanu kaa doonaynaa lacagtii cashuurta ee sanadla ahayd ee dowladda hoose deetna waxaan ku idhi anigu cashuurtu maxay tahay anu cashuur bixiyaan ahay cashuurtii maaliyadda sanadkii wax laygu leeyahay ma jiro cid markaa adu niman meesha ku qayriyay markaasoo juwanna haysta ahayno laygu yihi dowladda hoose u shaqeeyaan deetna waxay igu yidhaahdeen lacagta waa maybsa baan ku idho waxay igu yidhahdeen siddeetan kun bay igu yidhahdeen markii hore deetna siddeetan kun markay igu yidhaahdeen waa ii cuntami weydii kuuhan gaadho lacag ma bixinayo deeta intaa kabacdi askar baa laygu daray waxaa lagu yihi gaadhiga ka xareeya warqad juwanon anugu raalli haashe aanan ka lahayn ayay soo jareen askariga usoo dhiibeen saldhigga dhexe waxaa la geeyey markaa gabiley deetna gaadhiga ka xareeya baa layidhi muraadaha dalla xidh markaa gabiley in lacag lagu gelaya baan u arkay baanu baahidii markaan gaadhiga u qabay ayaan gaadhigaygii madax furashadii bixiyey lacagtii ay iiga doonayeen ayaan bixiyey oo baahida darteeda iyo qofka xanuunsanayeen soo qaadiyo darteed ayaan lacagtii aanoon raalli kaanu shubay maamulada riddadaha ka jira guud ahaan dalka ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada kusoo rogaa lacago cashuur xaddaaf ah waxaana mararka qaar mudhishaadka murtadiinta ay dilaan qofkii ka dhiga adeega bixinta lacagahaasi waana qayb ka mid ah dhibaatooyinka ka jira degmooyinka iyo deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada kufriga ah iskudhacyo hubaysan ayaa xalay deegaan lagu magacaabo qaraaro oo ka tirsan gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya ku dhex maray malishaad kala taabacsan maamul goboleedyada ashaala dirirka ah ee puntland iyo somalilan halkaas oo muddooyinkanba laga dareemayay xiisado colaadeed sarkaal u hadlay malishaadka maamul goboleedka ashaala dirirka ee somalilan ayaa sheegay in iska horimaadadu ay ka dambeeyeen kadib markii malishaad daacad u ah maamulka ridada puntland ay weerar ku qaadeen malishaad taabacsan maamulka muuse bixi kadibna uu halkaasi ka dhacay iska horimaad in muddaha socday ila waraadyo kale ayaa tibaaxaya in labada maleeshiyo ee iska horimaadadu dhex mareen ay kasoo kala baxeen degmada buuhoodle iyo deegaan lagu magacaabo widwid oo ka tirsan gobolka sool inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha soo kala gaaray dhinacyadan haddana sarkaal ka tirsan maamulka ridadahay fadhigiisu yahay magaalada hargeysa oo lagu magacaabo cabdulaahi dhegaweyne ayaa sheegay in khasaaraha ugu badan ay soo gaareen malishaadka maamulka deni ma ahan markii ugu horreysay oo iskudhacyo uu dhiig ku daatay ay dhex maraan laba maleeshiya oo kala taabacsan maamulada somalilan iyo puntland dhowaan ay ahayd markii xiisado colaadeed laga soo calaamadeeyey deegaanka bowcama ee isla gobolka sool kadib markii ay deegaankaasi la wareegeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridadahay la magac baxay somalilan xubintii dhacdooyinkan wanaag intaas aan idin celiyo walaalkeen ismaaciil salaad guuleed iyo barnaamijka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeena faafreebka ayaan ku guda jirnaa saameyn intee ah ayay ku-digashada iyo shamaatada ku reebtaa ukhuwada iimaaniga ah ee ka dhexaysa muslimiinta haddaba kusoo dhowaada xalaqada kontonaad taxanaha aan ku falanqayno arrimaha fasahaadiya ukhwada iimaaniga xalaqaadkan waxay noo soo jeediyey sheekhayna sheekh casaam abu yaxya xafidahullah bismi illah araxmaan araxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ama bacd waxaynu ku dhaa jirnay xalaqaadkii ku saabsanaa mufsidaatu lukhuwa waxaynu ka soo baxnay xalqadan xalqadii ka horreysay mafsadadii shan iyo tobnaad oo ku saabsanayd qofka muslimka in la liido waxaynu caawa insha allahu tacaala iskortaagaynaa mafsadada lix iyo tobnaad oo ku saabsan altacyiir washamaata si gaar ahaana caawa waxaan iskortaagi doonaa ashamaata qofka in lagu weersado dhib baa ku dhacday musiibo ayaa ku dhacday ama wax laga naxo ayaa ku dhacay markaasaa waxaad ku wiirsanaysaa walaalkaagii dhibaataysnaa ayaad ku wiirsanaysaa shamaata aslan markay culamadu tacriifina ku tacriifiyaan alfaraxu bimaa yanzilu bilkhayri min almasaa'ib waa in lagu farxo qof kale dhibta ku dhacday in lagu farxo ayay ku fasireen culimmadu oo ay ku tacriifiyaan qofku inuu qofka walaalkiiya ku wiirsado iyo xaasidnimaduna waa laba shay oo mutalaazimaana weeyaan waxaa riixaya qofkan oo walaalkii inuu ku wiirsado keenaya waxa weeyaan xaasidnimo qalbigiisa ku jirta limaadaa qofka xaasidka calaamaadka lagu yaqaano ayaa waxaaba ka mid a inuu ku farxo bimasaa'ib alkhayr qofkan kale wixii ku dhacaya inuu ku farxo wuxuu rabaa nimca hadduu leeyahay nimcadaas inay ka zuusho ayuu rabaa weliba wuxuu rabaa intay ka zuusho inaysa kusoo wareegto ayuu rabaa marka qofka muslimka ah qofka kale ee walaalkiia dhibaatooyinka ku dhacaya inuu ku wiirsado waxay ka mid tahay waxyaalaha fasaadinaya uquwada ayay ka mid tahay nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu kaga tegey qoomkiisii markii allah tabaaraka wa tacaala uu la ballamay nebi haaruun calayhi salaatu wasalaam oo walaalkii ah waxaanu sii faray inuu qoomkiisa sii maamulo siina waardiyeeyo diinkana uu ku sii waardiyeeyo waxaa dhacday nebi muuse calayhi salaatu wasalaam intuu maqnaa inay qoobkiisa caabudeen dibi ay caabudeen muuse calayhi salaam isagoo maqan baa loo sheegay dhibta dhacday loo sheegay markuu soo laabtay ee uu arkay qoomkiisii intaa uu ku tacbaayey inay dul fadhiyaan dibi oo sanam ay ka dhigteen oo caabudayaan ayuu xanaaqay waxa uu tuuray kutubtii iyo looxaantii uu waday ayuu tuuray waxyaaluhu sameeyey marka waxaa ka mid ahayd in uu nebi haaruun calayhi salaam oo garhka iyo madaxa uu qabto oo uu lulo si adag weliba uu lulo isagoo ku canaananaya in shaqadii uu diray aanu gudanin nebiyullaahi haaruun calayhi salaatu wasalaam markaa nebi muuse markuu la hadlaayay wuxuu ku yidhi marka madaxayga iyo garhkayga ha qabanin waxyaalo ugu diidayeen waxaa ka mid ahayd falaa tushmit biya alcadaa dadkan cadowga ah ee ugu weersanin isagoo og wixii maxaa laydhaha uu sameeyey awooddii uu qabtay siduu xumaanta uga reebayey haddana haddii nebi muuse calayhi salaatu wasalaam uu ku sii canaananaya inaan waxba qabanin hadhow yaa ku wiirsanaya cadowgiisa ayaa ku wiirsanaya falaa tusmit biya alcadaa walaa tajcalnii maca alqowmi aldaalimiin ayuu ku yidhi kuma jira nimankan wixii aan u awood lahaana waan sameeyey ee cadowga haytusinoo adoo garhka iyo gafuurkaya hayo igu dhegan yaanay arkin buu kuuri marka qofka muslimkaa waxyaalaha uu iska ilaaliyo amaba uu ka baqa waxaa ka mida maxay cadowgiisu inuu ku wiirsado ayaa ka mid a adigoo muslim sheeganaya oo walaalkii sheeganaya adigoo haddaad ku wiirsato ka waran oo dhib soo gaadha darteed aad ugu wiirsato dhibteeda ayay leedahay uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku ducaysan jiray allahuma innii acuudu bika min suu'i alqadaa wa daraki ashaqaa wa shamaatati alcadaa bukhaari baa soo saaraya keyrkii wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahu waxaan kaa magan galay qada iyo qadar xun baa kaa magan galay mashaqo iyo dhibaato waan kaa magan galay cadowgoo igu wiirsadana waan kaa magan galay ayuu odhan jiray qofka muslimka hadduu walaalkii dhib ku dhacday oo ku wiirsadana wuxuu ku bishaaraysanayaa in isagana ay qabsan doonto maalin maalimaha ka mid ah walow hadday doonto haba raagto dadkii tii hore ogaana ha dhammaadaan laakiin isagu uu arki doonaa biummi caynihina uu ku arki doonaa waxaa xadiid ku soo aroortay laa tudhir ashamaata biakhiik fa yucaafiihi allaah wayabtaliik walaalkaa dhib ku dhacday ha ku wiirsanin waxaa laga yaabaa in adiga inta lagu itixaamo isagan laga caafiyo adigana lagu itixaamo ayaa laga yaabaa waxyaalaha ay sheegaan culimmadu waxaa ka mid ah in maxamed ibnu siriin maalin maalimaa ka mid ah nin dayn loo soo xidhay si yaroo liita uu arkay ninka intaa leeg ee dacdana ee noocana in maanta dayn loo haysto ayuu erey noocaasoo kalea uu ka soo baxay waxoogaa yar wiirsi waxaa dhacday marka afartan sano kadib in isagii dayn loo xidhay ayaa dhacday oo dayn loo qabsaday loo xidhay ayaa dhacday dadka salafka dunuubtooda iyo maalimahay galeen way yaqaaneen oo dunuubtooda may tiro beenin ismaray masixina waxay ahaayeen dad dunuubtooda ay kooban tahay dembigan loo ciqaabayo ee xabsiga loo geliyey ayuu afartan sano kadib xasuustay wuxuu leeyay marka in yacrifu danba aladii asaabanii haada cayartu rajula mundu arbaciina sana faqultu lahu yaa muflis wallaahi waxaan garanayaa buu ihi dembiga xabsiga maantay soo geliyey ayaan garanaya afar sano ka hor ayaa waxaan ku idhi nin xabsi loo haysto lagu hayo kii caydhahaasoo maaha ayaan ku idhi wiirsigu mararka qaarkood wuxuu keenaa in qofku aakhiradiisa uu ku waayo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay nin ninku yidhi intuu macaasiya dunuub sameeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala wallaahi inaanu kuu dembi dhaafahaynin markaasuu alla tabaaraka wa tacaala hadlo wuxuu yidhi man da aladii yataallaa calay an laa akfira lifulaan fa innii qad kafartu lifulaan wa axbadtu camalak qofka aniga u dhaaranaya waa ayo ee ku dhaaranaya inaanan hebel u dembi dhaafahayn ha ogaado inaan hebel u dembi dhaafay isagana camalkiisii aan buriyey marka qofka muslimka waa inuu iska jiro weeyaan dadka qaarkood waxaa dhacaysa in hebel iyo isaga ay colaadiira dhex marto ayaa dhacaysa markaasaa dhib kasta oo qabsata oo ninkaa laga soo wariyo markuu maqlo waa u takbiirsanayaaba waxaad moodaa in loo soo sheegay cadow weyn oo gaala oo ummadda muslimiinta baabiiyey oo dhibay dhib ku dhacday in loo soo sheegay ayaad moodaa hadda ogow ninkaas muxuu yahay waa nin walaalkiiya waa nin muslima waa in nin daa'irada muslimiinta ku dhex jira weeyaan waxaa laga yaabaa gabdha qaarkood gabadhay la colowday uun haddii layidhaahdo maanta xataa gurigeed baa gubtay ilmaheedina ku baabeen inay farxdo ayaa laga yaabaa qofka waxaa laga yaaba markaas saa hadday dhacdana in aakhiradiisiiba uu waayo ayaa dhacaysa waxaa kaloo ka daran markaas markii laga yimaado dee inay fasaadinayso quwadii in aakhirada ay baaba'do ee kasii daran qofka muslimka waa inuu marka isjiro weeyaan allah tabaaraka watacaala hayna ilaaliyo ayna xifdiyo subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaanu ku guda jirnaa kulan ay beesha jidwaaq absame ee degta wilaayada jubbooyinka ay ku yeelatay degmada bu-aale ayay beesha ku shaacisay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta ayna u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka murtadiinta ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya haddaba kulankaasi waxaa ka hadlay ugaas aadan buuti ugaaska jufada bartire ee beesha jidwaaq بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أنه أه odayaasha beelaha absame gaar ahaan beesha jidwaaq waxaan qaadannay inaan garab istaagno jihaadka ka jiro bariga afrika ee mujaahidiinta inaan garab istaagno oon kitaabka alla u nusrayno oo muxuu ahaayey aan mujaahidiinta garab istaagno deegaanka annaga aan degannahay nimanka murtadiinta eh ee ku soo duulay ee saliibiga ah aan ka difaacno aan ka difaacno annagoo reer jidwaaq ah ku tashannay intaas ballan aan ku galnay muddaan shiraynay oon fadhinnay haddii reerkii uu tashay reer tashtay reer jidwaaq waxaa ka soo baxday in nimankaas cadowga oo soo socdo ee addoonta kenya ay la socoto dan ay noogu jirin meelihii ay qabsadeen aan soo ogaanay waan soo aragnay waxaan u diyaargarownay inaan dagaalanno oon kitaabka alle u nusrayno kitaabka cid iskale male laa ilaaha ila allahu muxameda rasuulullahi baan difaacaynaa kitaabka allaaan difaacaynaa raayada islaamkaan difaacaynaa waxaan difaacaynaa masaajidada waxaan difaacaynaa mudarasooyinka waxaan difaacaynaa gabdhaha xijaaban dhanka annaga lagama soo galaya muslimiinta gaalo naguma xisaabtamayso diyaar uma nihin waan u diyaargarownay waan ishubaynaynaa hub waan haysannaa waxaan haysannaan kula digaalaynaa waan diyaargaroobaynaa nagulama soo xisaabtamaaya gaalo naguma soo xisaabtamaysa dadka shacabka ee annagaa horjoogo u eh annagaa odayaal u eh annagaa matelna annagaa beesha jidwaaq matelna anigaa beesha bartira wakiil ka eh anigaa jubbooyinka wakiil uga eh kuwa dabadhilifka eh ee dowladda kenya iyo murtadiinta soomaaliya ay balaq u tuuraysa mas-uulka maaha reer bartire anaa reer bartire mas-uulka eh anaa jubbooyinka mas-uul uga eh anigaa koonfurta soomaaliya mas-uul uga eh anigaa u dhexeeya mujaahidiinta iyo muxuu ahaayey dadka shacabka eh oo reer jidwaaq iyo weliba reer bartire annagoo ah beelaha reer absame iyo dhammaan dadka dega jubbooyinka waxaan u sheegayaa nimayow haddaa garab loo haystaa oo mujaahidiin u haysannaa oo muxuu ahaayey u diyaargarowno qabiilada dhan dhammaan nuqubada soomaaliyeed waxaan u sheegi in dadkaas loo diyaargaroobo deegaan walba looga diyaargaroobo deegaankii muxuu ahaayey ay soo hajuumaan lala dagaalamo intaas aan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ugaas maxamed axmed shidane ugaaska jufada abaasguul ee beesha jidwaaq absame haddaan nahay beesha jidwaaq gaar ahaan beesha abasguul anigoo ah suldaan maxamed suldaan axmed shide waxaan ballan qaadayaa anigoo iyo beesha aan ka dhashay gaalo inaan beri ka nahay cadowga meeshaan ku aragnan aan kula dagaali doono insha allah walaalayaal waddanka maamulka islaamka uu xukumo ee shareecada ay ka dhisan tahay nabadgelyada iyo nimcada iyo kheyrka lagu haasto waad arkaysaa waxbarashadu iyo wanaagga iyo nimcadu aan haysano nin walbaba meeshuu doonuu marayaa ilaahay wuxuu qadiray degmada bu-aale intaasoo kunoo wiil oo wada caalimiin inay joogaan iyo gabdho intaa la-egoo wada xijaaban ilaahay qur-aankiisa korka wada hayo ilaahay baanu ugu mahad celinayaa uma walaalaha dhiiggooda daatay ayaan ugu mahad celinaya waxaan leeyahay gaalo waa jabtay insha allah waa la israacin nimanka gaalada eh waad maqlayseen xasan guuri guurte macabusley ay u bixiyeen in lacag been ah la siiyo gaalaa la raaciyey waa la baabishay annagu waxaa shuqul kuma lihin gaala iyo warkeedan inama geli doono iyo axmed madoobe iyo xasan guuri guurta beenta ay meelaha ku hayaan waxaan baaqa u dirayaa nimanka murtadiinta ah ee beesha ka dhashay ee gaalada raacay waxaan leenahay soo laabto dalka ku soo noqda idinkoo muslimiinna inaad geeriyootaan intaasaan ugu baaqayaa haddii la waayo oy ka dhaga adeegaan insha allaahu kuwaasi waxaa weeye xabadda yada yaa cuni doonta ilaahay idinkiisu insha allah waxaan kaloo baaq u dirayaa muslimiinta meel walbay joogaan qabaa'ilada soomaaliyeed meel walbay joogaan baaqaan u dirayaa waxaan leeyahay wargaalada ha la iska ilaaliyo wargaala waa waxun oo wuxuusha ha looga digo dadka odayaashaa ee horjoogayaashaa ha ugu digaan warka gaalada iyo qaa'imiinta waxay maleegayaan jazaakum allaahu khayran waxaa inoo ballannaa beesha jidwaaq inaan shareecada iyo kitaabka ilaahay difaacno oo insha allaahu biidni illaahi alkariim reerkan reer ansaareed buu ahaa haddana uu wuxuu ahaa uu soo xeejiyo oo dadkani dad nool ay noqdaan hubka jidwaaq iyo dhaqaalaha jidwaaq muslimiinta lagu garab istaago ugu dambayntii waxaa halkaas iyaguna ka hadlay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha jidwaaq waxaan mu'tamarkan iyo shirkan beeshu ay ku kulantay aan u sheegayaa shirkaas oo lagu difaacayo diinta iyo dalka iyo dadka haddaanu nahay dadkii culimmadaha iyo odayaashii cuqaashii inaannu diyaaru nahay inaan difaacno diinta islaamka iyo dadkeeda iyo dalkaba waxaanu ognahay gaaladu inay naga rabto waxay doonayso inay naga rabtaanu naqaanaa inaan gaalownoon iyagoo kala noqonay rabtaa annaguna waa naqaanaa waxaanu rabno oo inaannu diinta islaamka ku dhaqanno oon ku noolaan nabadiyo naxariis baan rabnaa mar haddaan isognahay iyana aan ognahay oo dadku hadda ka baxsan yahay gaaladu waxay naga rabto oo nabadda ay noo diidan tahay oo wixii aynu ku soo noolayn soddon sannadood isdil iyo dhac iyo kufsi iyo isboob sida xayawaanka iyo kale aynu u soo noolayn habeenkii aan nabad hellay eenu isasalaanno inaynu dad nahay anwar dad baa tihiin oo dad wadhasho baa tihiin istaayalaynayn isaragnay inaynugu soo duushay war nin walba wuu ogyahay ilaa xamdigii waxaa soo baxay dad garanaya gaalada oo fahmaya oo yar dadkii waxay rafaadaan oy dagaalamaan oy wax sheegaanba ilaahay maanta ilaahay fadligiisa waad aragtaan in maaragtay laga sifeeyo waddankii qurunkii iyo qabyaaladii iyo qiiqii iyo sigaarkii iyo jaadkii in laga sifeeyey waad aragtaan
aniga u hadlayaa beesha jidwaaq ka gaar ahaan beesha bartiro waxaan leeyahay alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale maanta waxaan ku sugannahay nimco badan oo muxuu ahaay alxamdulilah amni waxaan dhihi lahaa kuwa hadda annaga muxuu ahaay beesha jidwaaq u dhashay oo muxuu ahay murtadiinta ah ama gaalada ku jiro waxaan dhihi lahaa tooba keena toobaa idin furun waa idinku soo dhowaynaynaa annaga iyo walaayada inaan la shaqaynayno soo muxuu ahay tooba keenaan dhihi lahaa haddaad diiddan annaga kolleyba nuguma tashanaysiin insha allahu tacaalaa beri baan idinka nahay alxamdulilaah waxa waaye beeshii judwaaqa muxuu ahay aan dad aan rajo ka leenahay nama liidiin waxa waaye beri baan idinka nahay nuguma tashanaysiin
waxaan muslimiinta meel ay joogaan baan u sheegayaa ku dhaqanka shareecada islaamka in hor ummad iyo sharaf iyo cizi lagu gaarayo ee aanu aragnay sanooyinka aan soo marnayo dhowr iyo tobanka sane ah horumar fara badan oo naf iyo maal iyo maaragtay nooc walba aan ka helnay horumar ciddii shareecada islaamka ka leexatana inay dulloobaysa ayaanu aragnay gaar ahaan haddii aanu nahay beesha jidwaaq ee shareecada islaamka ayaanu garab taagannahay naf iyo maalba waan ku bixinaynaa intaa kadib goobaha ay ka shaqeeyaan maamulka islaamka sida ee badan ee dhulka badan nimqooyinka lagu haysta oo aad u fara badan nabadgelyada shareecada islaamka oo labadii qof ay wax dhex maraan diinta la waafajinayo oo in badan lagu naajaxay oo in badan oo aftiin ee laga dareemay waxaan u sheegaynaa kuwa sheegta reer jidwaaqa oo ku jiro qolada ridada riddada ku jiro waxaan u sheegaynaa annagii idinka inaan kala baraa'a qaadannay intaa waan u caddaynaynaa insha allah
anigu beesha reer jidwaaqa markaan nahay gaalada iyo inta dabadhilifku ah hadday isku dayaan inay soo aadaan halkan ama deegaamada jidwaaq waxaan u sheegaynaa inaan annagoo beesha jidwaaq ah aan si caadi ahaan uga hortegayno waxaa kaloon u sheegaynaa haddii ilaahay yidhaahdo kuwa meesha jooga oo dabadhilifka ah oo gaalo caloosha u sheeqsaysata ah inay iskaga haraam rimaa ay ku jiraan ka baxaan insha allahu tacaalaa intaa waxaa dheer waxaa keli ah oo loo tashta oo juhdi lagu bixiya waxaa keli ah oo u muhiimsan diinta islaamka waxaan maanta wakhti ku bixin hayna oon u tashan hayna waa diinta islaamka ee kitaabka alla si lagu kor yeelaa insha allahu ilaahayna waa nagu guulaysiiyey meel fiicanna bay noo mari haysaa een gaalada iyo gaalo raacana waxaan diyaar u nahay in aan maxay ahayd baybalka iyo baadilka ay wataan ciidda aan afka u darno insha allahu intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa assalaamu calaykum waraxmat intaa kadib anigoo ah maxamed sheekh cabdikhayr sheekh cabdi ahna odayaa kana mid ah beesha beelweynta bartire gaar ahaan beesha laagmadoobe waxaan halkan ka caddaynayaa in aan baraa'a ka qaadanno oon beri ka nahay horena oga qaadanay haddaanna islaamka hortiisa aga qaadanayno meeshan aan joogno waa masaajid beytullaahi weeye ninkii baan ka sheegana haddii isay u taallaa in aan gaal bari ka nahay oon mushrik beri ka nahay oon murtad beri ka nahay islaamka aan taageersannahay intaasaan u sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaa halkaa fadhiya beelweynta jidwaaq weeye jife la yidhaahda axmed barre dadku timacsa ay u yaqaanaan baan oday ka ahay jifadaasaan matelaa meel walbay joogaan baan matelaa dadka muslimiinta ah oo jifada u dhashay yaan maarata oday u ahay meeshay dooni ha joogaan gaal anigu maarata oday umiihi waxaan u sheegahayaa marka annagu niman yahow waxaan la hadlaya waxaa weye nimanka dalaalka ku jiro ama reerka annagu aan ka dhalanay ha ka dhashaan ama dad kale ha u dhashaane oo baadida ah waxaan u sheegahayaa annagu dad muslimiinaan nahay muslimiin haddaan nahayna ilaahay kitaabkiisaan ku hoos noolaanaynaa iyo shareecada dalaal iyo baadi ma rabno kuma noolaanayno kitaabka ilaahay baan ku noolaanaynaa xaqaan maaragtaay yaan caddaynaynaa xaqaan ku dhaqmaynaa kitaabka ilaahay shareecadan ku dhaqmaynaa kitaabkaasaan ku dhaqmaynaa allahu akbar allahu akbar kitaabkaasaan ku dhaqmaynaa hadday ku soo xadgudbaan annagu horta waxaan awalan waxaan leenahay waxa aad ku jirtaan oo baadinimada iyo riddada iyo qurunka ah ka towbadkeena ilaahay u soo noqda tuubuu ilallaahi towbatan nasuux towbadu way furan tahay intuu gobolku idinku dhicin ilaahay subxaanahu wa tacaala u towbadkeena soo noqda yaan leenahay waxaa weeye haddaad yeeli weydaan annagu beriyaa idinka nahay dagaal unbaa naga dhaxeeyo kitaabka ilaahay iyo muslimiinta iyo mujaahidiintaan taageersanna aan ku agdhimanaynaa amniga iyo istiqraarka aan haysannana ilaahay kitaabkiisa maaragtaay iyo shareecada la xukumay baan ku helnay beriyaan kala nahay dagaal waxaan ahayn noogu imaamaysaan haddaad toobadkeeni weydaan intaasaan warkay kusoo gabagoonayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijka faafareebka qaybihiisa dambe ayaan soo gaarnay hanti dhowrka guud ee kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaciyey in musuq maasuq fara badan uu ka jiro hay-adaha kala duwan ee kooxda riddada soomaaliya isagoona soo bandhigay in lacaga malaayiin doolar ah ay ka maqan yihiin khasnadda kooxda riddada soomaaliya sida la soo bandhigay warbixin maaliyadeedkii sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatan ee xafiisku baaray waxaa jira lacaga dakhli ah oo gaaraya siddeed iyo labaatan milyan kana soo xarooday khidmado ay dowladda ka heshay qandaraasyo lagala lag- lala galay shirkado caalami ah ayaanan la xaqiijin karin maadaama xafiiskanta dhowrka guud uusan helin uusan helin evidence ku filan sidaa awgeed maanan sheegi karin boqolleydi ay shirkadahaasi lahaayeen iyo dowladda soomaaliyeed wixii ay lahayd waxay noqon lahaayeen maadaama aanan helin heshiisyada ee- ee na- ee caalamiga ah ee ee lala galay kambaniyadaas wixii ku qornaa iyo tan labaadoo ah waxaa warbixinta maaliyadeed lagu xusay in dowladda federaalka soomaaliya ay gashay dayn gaaraysa 96 milyan oo doolarka maraykanka ah lacagtaas oo sida ku xusnayd warbixinta ka kala timid ee, sanduuqa lacagta adduunka imf-ta oo ka timid 74 milyan 373 kun iyo 21 milyan 900 iyo 92 kun oo iyadana la sheegay in laga qaatay bangiga dhexe ee dowladda deyntani oo ahayd lix iyo sagaashan milyan ma ahayn marka hore mid uu baarlamaanku ansixiyey sida uu qabo sharciga sidoo kale deyntani ma ahayn mid lagu soo wargeliyey laygu soo wargeliyey hanti dhowr ahaan iyo heshiisyadii iyo wixii dokumenti ah la xiriirana maanan ahayn kuwo laga soo diiwaangeliyey xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka sida uu sharciga qabo waxaan kaloo baarista ku ogaaday in isla sanadka gudihiisa labada kun iyo kow iyo labaatan lacagtii laga qaatay bangiga dhexe ee dowladda ee ahayd kow iyo labaatanka milyan sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii la celiyey marka la celinayana la bixiyey lacag gaaraysa soddon iyo shan milyan boqol iyo konton iyo lix kun lacagtaas farqigii la qaaday iyo wixii la bixiyey farqiga u dhexeeya oo ahayd saddex iyo toban milyan boqol iyo lixdan iyo afar kun ayaanan lahayn ama aan la iisoo bandhigin wax caddayn ah oo la xiriira waxay ahayd waxaa sidoo kale jirtay lacag la sheegay iyadana inay gaaraysay hal milyan iyo afar boqol iyo kow iyo afartan kun oo lagu calaameeyey inay ahayd lacag dulsaar ah ama interest oo laga bixiyey heshiis laba geesood ah bilateral oo ay dowladdu gashay wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska xisaabiyaha guud ayaan soo bandhigin dhammaan heshiisyada iyo cadaymihii lagu xaqiijin lahaa deymahan iyo dulsaarka lagu xusay warbixinta maaliyadeed sidaa awgeed xafiiska antidhowrka guud waxa uu samayn doonaa baaris gaar ah oo la xiriirta deyntaas guud ee sagaashan iyo lixdan milyan ah khaasatan saddex iyo tobanka milyan la raaciyey bankiga dhexe la siiyey markii la markii la celinayo lacagtii kow iyo labaatanka milyan sagaalka boqol iyo sagaashan iyo labada kun ahaa waxaa sidaas si lamid ah iyadana warbixinta maaliyadeed lagu sheegay in lacaga gaaraya lix iyo toban milyan la siiyey gobolka banaadir rugta ganacsiga iyo bangiga horumarinta kuwaas oo sida sharciga qabo aan loo marin habraaca maamulka maaliyadda ee dalka sidoo kale waxaa jiray lacago dakhli ah oo ay qabteen safaaradaheenna kenya iyo ethoobiya kuwaasoo gaaraya hal milyan oo badankeeda ka timaaday safaaradda kenya lacagtaasoo iyadana isla markii la isticmaalay iyadoon lagu soo shubin khasnada dhexe ee dowladda warbixinta saddexaad ee aynu qabannay aan samaynay ayaa ah warbixin aynu dib ugu eegaynay hanaanka maaraynta mashaariicda ay maalgeliyaan hay-adaha caalamiga waxaan sanadkii labaad baaray sida loo maareeyey dhibaatadii caabuqa covid-19 ee sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatan bangiga adduunka ayaa ugu deeqay soomaaliya lacag gaaraysa sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatan labaatan dhibic shan milyan iyadoo afar iyo toban dhibic hal toddoba shan milyan ka mid ah la isticmaalay sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatan xukuumaddu ayaa qandaraas ku siisay saddex hay-adood oo ka mid ah qaramada midoobay kuwaasoo kale ah unicef w h o iyo i o m qabashada howlo la xiriira covid-19 oo ay ku kacayso lacag dhan saddex iyo toban dhibic afar lix saddex milyan oo doolarka maraykanka ah lacagtaasi ayaa si horumaris ah loo siiyey hay-adahaas warbixintii shanaad ee aynu samaynay ayaa iyadana la xiriirtay nidaamka maaraynta xogta maaliyadda dalka systemska lagu maamulo teknolojiyada lagu maamulo dowladda nidaam teknolojiyadeed oo saldhig u ah maaraynta maaliyadda guud ee dalka nidaamkan oo la sameeyey sanadkii labada kun iyo shan iyo toban dhaqan galay actually ayaa waxaa mas-uuliyaddiisu ugu weyn leh xafiiska xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda nidaamkan teknolojiyadeed ayaa waxaa ilaa iyo waagii la hirgeliyey lagu maamulayay dalka dibaddiisa iyadoo qandaraas uu gacanta ugu hayo shakhsi shakhsi ajnabi ah oo aan ka mid ahayn shaqaalaha dowladda sidoo kalena aan deganayn dalka gudihiisa aanan soomaaliya joogin waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waanageynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا مرحبا